qoladaa ilaahay uu ammaanay raalli inuu ka noqday uu tilmaamay wey waa kuwa ilaahay uu ammaanay uu yihi muxamedun rasuulu llah waladiina macahu ashidaau cala alkufaar ruxamaau baynahum taraahum rukacan sujada ila akhiri laaya waa kuwa ilaahay jannada u ballan qaaday markuu ilaahay uu ka warramay kuwii qabla alfatxi islaamay qabla fatxi maka ama qabla sulxi alxudaybiya ee xoolahooda la baxay iyo kuwii intaa kadib islaamay xoolahooda la baxay inaanay sinayn ayaa ilahay wuxuu ka dabageeyey wakullan wacada allahu alxusnaa dhammaantood ba ilahay wuxuu u ballan qaaday alxusnaa ma hiya alxusnaa aljanna waa kuwa nebi maxamed uu ammaane uu yidhi khayru nnaasi qarnii xadiidkan baabka inoogu qoran dadka waxaa u khayr badan kuwa qarnigayga jooga waa kuwa nebi maxamed caleyh afdal salaatu watasliim uu yidhi saxaabada markii uu ka hadlayay xadiidka imaam muslim uu warinayo saxaabadaydu waxa weeyaan waa amanatun liummati ummadayda waxay u yihiin gaad xumaanta bimacnaa ka ilaaliya faidaa dahaba asxaabii ataa ummatii maa tucad saxaabadu markay tagaana ay dhammaadaan ummadayda waxa u imanaya wixii loo ballan qaaday oo ah alfitan walbalaaya walmasaa'ib markaa selafka kuwaasi ayaa looga jeedaa selaf haddii aada maqasho selafna waxaa loo yidhi horreynta ay horreeyeen cid kastoo horraysayna ma ammaana oo waxaa jira kuwa soo gaadhay waktigii saxaabada oo khawaarij aha iyo kuwa soo gaadhay waktigii taabiciinta oo jahmiye waxa weeyaan ahaa ee asalafka ammaanani waayo waa asalafu asaalix aladiina lam yugayiruu walam yubadiluu walam yaziiduu walam yanqusuu waa kuwa waxba aan bedelin ee aan waxa weeyaan waxba ziyaadin waxbana aan kordhin ee waddadii rasuulka sala allahu alayh wasalam sidii ay ahayd u hayay xataa laqow rabbahum subxaana wa tacaala ilaa ilaahay ay la kulmeen sa ay ku dhinteen oo ilahay waafsaday waayo markaa salafkii waynu fahanaan umalaynaya waa ummadda qaybteedii hore ammaanayd asaxaaba wataabiciin wa atbaacuh waayo salafina waayo talow wasalafiyu huwa man salaka sabiilahu salafina waxaa la yidhahdaa qofka kuwa waddadooda mara waktigu doonaya ha joogo oo ninka waddadii saxaabada waddadii abubakar tii cumar tii cuhmaan alcashara mubashiriin biljanna ahla badrin ahla uxud ahla xudaybiya ninka kuwa waddadoodii mara oo wixii caqiido u ahaa caqiido ka dhigta oo manhajkiisa cilmiga iyo kiisa camaliga iyo kiisa dacawigii koodii uu waafaqo ayaa salaf la dhaha oo salafi macnaheed waa maxay yaada ku jirta waa yaa-u nisba waa asalafiyu macnaheedu waa kii salafka raacay waa salaf raace salafiyu waa salaf raace wey dadka qaarkood baa ku odhanaya anigu salafi ma yihi aw salafi haddaanad ahayn khalafi baad tay soo maaha salafkii maad raacina khalafkaad raacday nin kale salafi ma ihi macnaheedu wuxuu yahay anigu salafkii nin raacaya ma ihi oo la diino oo la manhaja wuxuu ka beri noqonayaa diintii rasuulka iyo saxaabada waddo kalaan hayaa buu leeyahy miskiin wuxuu moodayaa salafku inuu yahay madhab goor dhoweyd la sameeyey salafiyadu inay tahy iyo xisbi gaaroo loogu baaqayo markaasuu is odhanaya xisbigaa ka beri noqo isagoo jaahila markaasuu ka beri noqonaya waddadii saxaabada iyo manhajkoodii cilmiga iyo kii camaliga iyo kii dacawigaha iyo ictiqaadkoodii saxiixa ah in markaa salafi la noqdaana waa waajib waa mubaax odhan mayno waa mustaxabna odhan mayno salafi macnaheed waa maxay inaad nebi maxamed raacdo oo saxaabadiisii aada raacdood cilmiga iyo camalka iyo fahamka diinta iyo dhaqangelinteeda iyo qaabka dacwada inaad kaga dayataa waa waajib haddii kalena waad lumaysaa haddaad waddadaa mari weydo nebi maxamed sala allahu alayh wasalam waa ka yidhi wasataftariqu hadihi lumma ila halaata wa sabciina firqa kullaha fi nnaari ilaa waaxida ummaddani waxay u qaybsami doontaa saddex iyo toddobaatan firqadood labiyo toddobaatan waxay hayaan waddadii naarta mid qura ayaa aadta badbaadaysa man hiya yaa rasuula allah waayo taasi rasuulka ilaahayow rasuulkuma odhan waa hebel iyo hebel iyo hebel iyo reer hebel iyo reer hebel reer hebel sifuu bixiyey rasuulku tilmaan hum man kaana calaa mili ma ana calayhi alyawma wa asxaabi kuwa aniga iyo saxaabadaydu waddada aanu ku taagannahay maanta ku taagan ayaa waxa weeyaan kuwa badbaadaya idan si aad kuwa uga mid noqoto waa waajib ku saaran kuwa badbaadaya si aad uga mid noqoto inaad wadadii salafka aad martaa ariiqa الnabiyi والصaxaaba والtaabiciin وatbaacahum وman tabicahum bixsaan min aimati hadi اlumma waa waajib ku saaran wey haddaad diiddo adiga ayaa khayr diiday haddaad ogolaatana cidna waxba umaad qaban nina tiro umaad badin nina xisbi iyo jamaaco iyo koox isaguu samaystay kugumuu darsan bakhaarkaaga hayso geelaaga raaco adhigaaga waraabso beertaada falo digtoor ahaw caafimaadka ku takhasusay xamaal ahaw waxa weeyaan degtiisa dhigta culimada mid ay isyaqaaniin noqo mid aanaysa aqoon noqo kainan man kunta ciddaad doonaysid noqo meesha doonaysid joog waxaad doonaysid oo mubaaxana ka shaqeeyo rasuulkaagii sala allahu alay wasalam iyo saxaabada ku dayo salafi macnaheed waa inta dadka qaarkood baa kuna mee salafigaa iga daa haye ma ogoshaa in la raaco rasuulka iyo saxaabada maxaa tahay adigu baad odhanaysaa maxaa tahay adigu so odhanaya muslim a waar islaamkii wuu bataye oo raafidiga raafidiga shiicigii wuxuu leeyahy muslim baanay suufiga qaadiriga ee madad yaa jelaanidah ayaa muslim baan ahay buu leeyahy waa kaa rasuulku sheegay muslimku inuu halaaa wa sabciin noqonayo ee muslimkeebaa tahay adigu ile muslimka waa noociye badaya bataa waad ka markhaati furaysaa xone dee waxaan ahay muslim haysta kitaabka ilaah iyo sunnada rasuulka dee shiiciguba wuxuu leeyahay kitaabkiiyo sunnadii baan haystaa oo nin kitaab iyo sunno ka beri noqonaya ma jiro sone dee anigu sidii saxaabadaan kitaabkiiyo sunnada u haystaa adeer hadda maxaad inaga daalinaysaa maantao dhan intaad soo warwareegaysa aad leedahay waxaan ahay muslim waxaan ahay muslim kitaabkiiyo sunnada haysta waxaan ahay muslim kitaabkiiyo sunnada sidii saxaabada u haysta intaasoo dhan waxaa kaaga filan salafi baanay oo salafi baanay macnaheedu waa hadalkaa dheer ee maantao dhan aad taxaysoo lasoo gaabiyey oo salafi baan ahay macnaheedu waxa weeye waxaan ahay muslim waxaan ahay mid kitaabkiiyo sunnadii haysta kitaabkiiyo sunnadii mid u fahmaya oo u raacaya sidii rasuulka iyo saxaabada ayaanay marka intaad intaa cibaaradaa dheer maantao dhan aad tixi lahayd khayru lkalaami maa qalla wadalle soo gaabiyo waxaad tidhaha salafi baanu macnaheeda sidaa u fahmay wax kale ha moodin wasalafiyu huwa man salaka sabiilahum waa ka wadadoodii mara waiktafaa aharahum raadkooda gura fi lcilmi waalcamal oo kaga dayda cilmiga oo cilmigiisu uu noqdo cilmigii saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacdoodii oo cilmigiisu uu noqdo qaala allahu qaala rasuuluhu oo masderka diinta uu ka qaadanaya ay tahay qur-aanka iyo sunnada ee riyo sheekh riyooday iyo kashfi iyo ilhaamaad iyo afkaar iyo aaraan laysu geegeeyey diintiisa kama qaato walcamal camalkana iyaga ayuu kala mid yahay caqiidada iyaga ayuu kala mid yahay camalka iyagu kala mid yahay cibaado rasuulka iyo saxaabada aanay ku cibaadaysan ku cibaadaysan maayo si aanay u cibaadaysanna u cibaadaysan maayo bidaca iyo muxdathaadka ayuu ka fogayay wain taahara canhum zamanan wakti ahaan mid ka dembeeyeyba ha noqdee waddadoodu inay sax tahay fadligooda waa tilmaanay nebi maxamed sala alay wasalam iyo saxaabadii iyo kuwii wanaagga ku raacay waddadii ay mareenay u mareen raalligelinta ilaahay iyo raadinta jannada mid saxa inay had shaki nagagama jiro ilaahay baa subxaana wa tacaala tilmaamay oo in iyaga ciddii iyaga raacday ammaanay aladiina tabacuuhum biixsaan oo dadku waxa weeyaan ama waa waa salaf waa waa alansaar walmuhaajiriin waa saxaabadii ama waa taabicuuna lahum biixsaan kuwa iyaga ku daydo wanaag ku raacay oo waa salafiyuun ama waxa weeyaan waa kuwa iyagu aan saxaabadiina aan ahayn aan kuna dayan khalaf iyo ahlulbidac iyo ahlulahwaa baa kuwaa la yidhaahdo iska ilaali waa caqaarib laa yaldaguuk nacam waxaa haddaba isweydiin leh ma hiya mumayizaatu addacwa alsalafiya can addacawaati alukhraa maxaa dacwa salafiya dacawaadka kale ay ku kala duwanyihin inaad barataa waa muhim jiddan oo ay ku kala caddaataa waxaad ogaataa dacwa salafiya maaha dacwo uu aasaasay nin maanta loo abtirinayo oo la odhanayo xasanulbanna oo waktigaa joogay baa aasaasay ama maxamed ilyaas oo waktigaa joogay ama uu hebel baa xisbigan sameeyey abadan dacwa salafiya waa waxyigii ilaahay soo dejiyo wax kale maaha cid kaloo nidaam u dejisatay iyo manaahij kale ma leh waa waxyigii ilaahay uu jibriil usoo dhiibay jibriil nebi maxamed soo gaadhsiiye nebi maxamedna saxaabadu ay ka soo qaadeen saxaabaduna ummadda ay soo gaadhsiinayo ilaa yoomina haada oo sidii saxda iyo saxaabada ay u fahmeen loo fahmo ila qur-aankaasi ayaa ummaddii qaarba si ay u daliishadeen marka kuwa si saxa qur'aanka u fahmaya kuwa kale waxa kala saaraya fahamkii saxaabada ninka sidii saxaabada qur'aanka u fahmay u fasira kaasi ayaa fahamkiisa iyo manhajkiisa iyo waddadiisu ay tahay tii saxda ahy marka laysa laha muasis ama aljamaacaat walaxzaab waa maqtuuca sanadkeedu meel soka ayuu ku dhammaanaya sida hore waxa weyn aynu tilmaanay dacwa salafiya waa dacwatun tadcu ila atawxiid ifraad allahi bilcibaada wa ifraad nabiyi biaaca tawxiid khaalisa bay kugu yeedhaysaa shirkigana bijamiici suwari waa asnaafi waa ka digaysa mutaabacay kugu yeedhaysaa nebi maxamed inaad ku dayato kuma laha qallid sheekh fulan sheekh fulan ninka la idhaha ku dayo wuxuu isagu yidhahdo ayuunbaa sax waxaa lagu leeyahay kullun yuukhadu min qawlihi wa yurad ilaa rasuulu llah qof kasta hadalkiisa waxna waa laga qaata wixii xaqa waafaqa waxna waa laga tagaa wixii xaqa khilaafa rasuulka ilaahay mooyaane isaga ayaa wuxuu ku hadlo o dhami sax wada ahaa wuxuu sameeyo o dhanna sax wa undur ila dacawaat lukhraa tawxiidka waxa weeyaan waxaa lagu odhanaya ummaddu kala tafriiqinaya ay naga daa qaarkood baa laga yaabaa hoos hoos kitaabu tawxiidka inay u dhigaan laakiin ummadda lama hor iman karaa inay shirkiga sariixi ummaddu ay samaynayso si cad ay uga digaan iyo bidaca ummaddu ay samaynayso xukaamteeda iyo maxkuuminteeduba qaarkoodna waxay bay leeyihin tawxiidku dadku ayuu eryaya oo dadkaa tawxiidku eryaya xaggay marka hore joogeen shirki xaggee u yaaceen kuwa shirki marka horeba taagnay adlada tawxiid bay ka yaacayaan meel shirki ka shishaysa ay u yaacaan baan jirinba halkee shirki ka shishaysa waa gaalnimo halkii u dambaysa wey xaqa si fiican oo adigu u sheeg ninkii ka cararaa isaga ayaa lafihiisa wanaaggii kala cararay xumaanna lafihiisa waxa weeyaan ula cararay hadihi dacwa baaraka allahu fiikum adacwa asalafiya soo gelisteeda cidna loogama idan qaato sheekh meel fadhiyo lagu geeniyo lagu odhanayo haddaad doonayso inaad salafiyada gasho ha ku siiyo sheekhani wardiga undur ila turuq suufiya kullaha waxay leeyihiin sheekh wardiga laga qaato hadda wardigu waa maxay waa dikri mucayana waxay ku leeyihin dikrigaa iskama akhrisan kartid ilaa sheekhu wardiga uu ku siiyo ya subxaana allah ma cibaadada ilahay baan cid u soo maraa aan cid uga amar qaatan wandur ila aljamaacaati walaxzaab almucaasira qofku kama mid noqon karo jamaacaadka iyo axzaabta ilaa amiirka ama ciddii naayib a loo geeyo oo bayca uu ka qaado iyo mucaahade iyo mawaahiiq iyo ballamo deetana waxay leeyahay maanta jamaacadii kusoo biirtay shalayna jamaacada kama mid ahay ama hadihi dacwa falaa taxtaaju minka ilaa hada kulli waxaasoo dhan kaagama baahna kitaabka ilaahay baro sunnada rasuulka baro sidii saxaabada u faham halkaaga ayaad salafi ku tahay salaf raaca aad ku tahay wax kaloo lagaaga baahaya ma jirto meelo cidhiidhiya cid kaa saari kartaa ma jirto jamaacaadka waa la iska fasliyaa soo ma ogin ninkii oo jamaacadii ka mid a la odhanaya nidaamkii jamaacadaad khilaaftay mujamad baa tahay ama mafsuul halkaagaad ku qalaalantay tajmiid waxa la dhaha sameeyaan alaxzaab macanaa wax shaqaa jamaacada dhexeeda kama qaban karti wey macnuhu ama waxa weeyaan mafsuul baa tahay oo jamaacadii waa lagaa saaray baa lagu leeyahy waxa waa waxa waxa qofka laga saaraya dee waxaan diin ahayn haddii diinta laga saaro qofka u gaaloobi lahay waa nidaamo kaloo dad ay dejisteen laakiin salafiyada ayaa kaa saaraya aduun baa isu haya hadda adu ka inxiraafto waddadii rasuulka iyo saxaabada dee adiga ayaa ka baxo waddadii xaqa ahayd ka leexday haddaad waddadaa xaqaa haysana ninkaa saari karaiyo ninkaa sheegan karaa toona ma jiro wallaahi waa xaqun yatma'inu bihi alqalb xaq qalbigu kugu xasilayo wey oo shaki iyo raybtoona aanu kaa geli karin haddii ilaahay wanaag uu kula doono waa layluhaa ka nahaariha dacwa salafiya mumayizaadkeeda waxaa ka mid a in allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiru ma bianfusihim ummadda waxaa ku dhacay in ummaddu ay sabab u tahay bay aaminsantah awalama asaabatkum musiibatun qad asabtum milayha qultum ana hada qul huwa min cindi anfusikum qul huwa min cindi anfusikum baa shicaareedkeeda ka mida uma arkaan musiibadu inay ka timi min jihati lkufaar faqad oo dhibka muslimiinta haysta xagga gaaladu inuu kaga yimi ama ay ka timi min jihati lxukaam xagga xukaamtuna ay kaga timi bal ummadda ayaa sabab u ah xaakimkan xuni inuu madax u noqdo ummadda ayaa sababa ilahay baa ku ciqaabaya kayfa ma takunu yuwalla calaykum ummaddu siday tahay umay madaxeedana noqonaysa idan xal uma aragto dacwa salafiya calaa xasabi nusuusi waladilla in la yidhaha dawladdaanu gelina baarlamaankaanu isku qaadayna xagga saraanu ka soo bedelayna kuwii sidaa yidhina iyagunbaa lafahooda raasamaalkii bay ku waayeen iyaga ayaa fasahaaday xal uma aragto ummaddu iyadoo noocana in dagaal la geliyo dagaal waxa weeyaan aan laga qaadahayn istiqaamo ee laga qaadayo inxiraaf ya subxaana allah bal u fiirsa maanta shabaab le waxa weeyaan fariidat ljihaad baanu soo celinaya iyadoo ummaddu noocana وwadadii xaq ahayd aan umar ahayn wallahi acjabatnii kelima qaalaha axadu ikhwaanuna wa akhuna abulxasan muuse tarax kelima acjabatnii jiddan qalbigay ku dhegtay kelmaddaas wuxuu yidhi waxaynu arki jirnay jihaad laga qaado istiqaamo xaggeynu ku arkay jihaad inxiraaf laga qaado jihaadku waa cibaada min alcibaadaat ilaahayna subxaana wa tacala wuxu uhi waladiina اhtadaw zaadahum huda kuwa hanuunay buu ilahay hanuun usii kordhiyaa soo ma hadduu jihaadka u kii xaq ahay oo hanuun uu yahay inaad hanuun kasii kororsantaabay ahay laakiin bal jihaadkan ku rifaayo bale wuxuu leey waan jihaadaya jihaadkii muxuu ka qaaday inuu garhkii xiiro ayuu jihaadkii ka qaaday wuxuu jihaadkii ka qaaday inuu isbaal sameeyo isrwaalka uu sii daysto wuxuu jihaadkii ka qaaday inuu been sheego been cad oo wax ku kalifaya aanay jirin wuxuu jihaad ka qaaday inuu muwaalaat u sameeyo libacdi acdaa'i alkufaar acdaa'i alislaam islaamka kuwa cadowga qaarkood inuu inuu soo dhawaysto hoosta uu soo gashado oo uu dhundhunkado gaalna waa la dhundhunkanaya gaalna waxa weeyaan waxaa la leeyahy waa ka waa la jihaadayna wakilaahumaa kaafiraani caduwaani lilislaam wax maslaxo islaamka ay u hayaana ma jirto haddii loodhan kari islaamka waa u yaraa waa u mici qabowiy nacam marka jihaad aan istiqaamo laga qaadahayn jihaadka xaqaa shuruudtiisa shuruuddiisa dhamaystirta inaanu ahayn ayay taasi noo caddaynaysaa jihaad inxiraafu laga sii qaaday nacam marka aariiqu alxaq waa atasiyatu watarbiya ummadda wixii gala ee kharibay waa in laga sifeeyo cilmigeeda iyo camalkeedaba wixii xaqa ah ee saafiga ahaa waa in lagu tarbiyadeeyo ummadda markaasi ayaa ummadda cizadeeda iyo sharafteeda iyo karaamadeeda ay usoo noqonaysa waxaan kaloo dhami maa yaziidu tiina ilaa billa dhoobadaa qoy qoyaan unbaa waxaan kaloo dhami ay usii kordhinayaan marka hadihi macaalim macaalimu dacwati alxaq muxaadaro hore oo fii madiinati jibuuti aan ka jeediyey ciwaankaa leh macaalimu dacwati alxaq oo mawduuca iminka aan waxoogaye ka tilmaamay ka hadlaysa waa jirtaa iyo muxaadaraad kaloo iyaga laftooda lahaa dacwat alxaq iyo xaqiiqatu waxa weeyaan addacwa asalafiya sheekhuna cabdulkariimna wuxuu leeyahay yaani muxaadaraad qayima oo la yidhaahdo addacwat salafiya wa xaqiiqatuha markaa dhegaysta wakadalika qoraal ahaan risaalad yar ayaa jirta tabsir lbariya bixaqiiqati dacwa salafiya oo maktabada wax weyn inoo taala marka ifhamuu baaraka allahu fiikum xaqiiqata hadihi dacwa almubaaraka ilahay subxana wa tacala oo idinku anfici doona ilahayna xaqa idinkiiyo iyo anigaba haynagu sugo can ibni mascuudin qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam khayru nnaasi dadka waxa u khayr badan qarni kuwa waktigayga jooga uma aladiina waa ku xiga kuwa yaluunahum kuwa kusoo xiga xagga wakti ahaan uma aladiina yaluunahum dabeetana kuwa kusoo xiga uma yaji-u waxaa iman doona qowmun qowm tasbiqu shahaadatu axadihim midkood maraggiisu uu ka dheeraynayo yamiinahu hubsiima la-aan baa lagu sifaynaya yacanaa wuxuu israacinayaa shahaada iyo yemiin wa yemiinuhu shahaadatuhu dhaartiisuna maraggiisa waa ka soo horeynaysa muttafaqun calayh fawaa'id alxadiid faa'ida koowaad fadlu ahli lquruuni halaaa calaa man bacdum fadliga ay dheeryihin saddexdii qarniye hore ummaddan ka mid ahaa cidda ka dambaysa faa'ida saddexaad hadihi alkhayriya watafdiil khayriyadaa lagu sheegay saddexdaa qarni iyo fadilitaankaa la fadilay waa fi lfahmi waalmanhaji wazuhd maaha macnuu waktigooda waktiyadan dambe ka barwaaqo badnaa macnuu saasi maaha ee khayrka lagu sheegaya waa khayru diin khayru manhaj khayru caqiida wakhayru fahm yacanaa dadka kale waa ka iimaan badnaayeen iimaankooda waa ka saxsanaa manhajkooda fahamka diinta ay u lahaayeen ayaa ka khayr badnaa ka wanaagsanaa fahamka dadka dambe ay u leeyihin wa hada yastalzim xujiyata manhaji salaf taasina waxay keensanaysaa ummaddan qeybteedii hore manhajkooda inuu yahay mid saxa in la maraano ay waajibtay wujuub itibaaci cala alquruuni ataaliya dadka ka dambeeya inay raacaanna waajib ay ku tahy wa annahu yajib iyo inay waajibtay fahmu kitaab illah fahmu kitaabi illahi wa sunati rasuulihi fii dawi manhajihim alcilmi wa taraa'iqi talaqii cindahum waxaa waajiba kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka in sidai ay u fahmeen loo fahmo waddadii fahamkiisa ay u mareenna loo maro oo lagu daydo sidaasi awgeed cabdullaahi ibnu cabbaas markuu la dooday qoladii khawaarijta waxyaabaha uu u daliishaday inay khaldan yihiin waxaa ka mid ah wuxuu ku yidhi saxaabadii rasuulku waa kuwaa buuxa maanta walaysa fiikum minhum axad axad saxaabadii ka mid inaydu kuma jiro marka waddada aad haysaan ee axad saxaabadii ka mid a aanu hayn inay baatil tahay baa iyo cad buu yidhi waayo waddadiinu haddii ay xaq tahay saxaabada ayaa mari lahaa mar haddii waddadiinaasi saxaabadii mid ka midii oo idinku waafaqay aanu jirin waxay taasi daliil u tahay inaad waddadii dalaalkiiyo baadiyowgaad haysaan faa'idada labaad kulamaa bacuda faa'idada saddexaad miya isku dhex khalkhaldayin waa faa'idada saddexaad kulamaa bacuda alcaadu can rasuuli illah kaana alfadlu waalkhayru aqal mar kastoo waktigii rasuulka iyo saxaabada laga sii fogaado fadliga iyo khayrka iyo wanaaggu waa sii yaraanaya iyo cilmiguba rasuulku wuxu uhi ma min caamin ila waladii bacdahu sharu minh sanad kastoo yimaado ka ka dambeeya ayaa ka shar badan waa xagga cilmiga iyo xagga atamasuk bidiin taana waxaynu ka qaadanaynaa rasuulku wuxuu tilmaamay saddexdaa qarni markuu ammaanay saddexdaa qarni dabadeed inay iman doonaan dad diinta ilaahay khilaafaa uma yajiicu qowmun tasbiqu shahaadatu axadihim yamiinah faa'idada waxa weeyaan afraad altaxdiiru min ashahaada qabla alistishhaad xadiidku wuxuu ka digayaa qofku inuu iska markhaati furo iyadoo aan marag la gashan oo aan markhaati la weydiin ila ida tarataba cala shahaadati dar'u dulmin aw dafcu saa'ilin aw icaadatu xaqin wa ixqaaqin laakiin qofku waa markhaati furi karaa iyadoo marag aan la weydiin haddii marag furkiisa dulmi uu ku difaacayo oo qof baa la dulmiyayaa haddaanad u markhaati furin adigoo arrintan ka warhaya haddaad u aamusto aanad u markhaati furin dee waa la dulmiyaya marka halkaasoo kale xataa iyadoon lagu weydiin waa inaad u markhaati furto aad tidhaahdo may xaqa isaga ayaa le waa la dulmiyaya waa inaad tidhahay wa kadalika cid xaqeedii laga haysto haddii maraggaagu uu soo celinayo waxaad dee ka markhaati furaysaana uu yahay waxaad og tahay oo aad yaqiinsan tahay iyadoon lagu weydiin waad markhaati furi karta faa'ida shanaad alikhbaar waa warranka rasuulku uu ka warramay camaa sayul sayauulu ilayhi waaqicu nnaas dadka xaalkooda wuxuu ku dambayn doono iyo inuu isbedeli doono ummaddan qaybteedii hore markuu khayr rasuulku uga markhaati furay qaybta dambe inay isbedeli doonto ayaa rasuulku uu sheegay sala allahu caleyh wasalam markaa ninkii doonaya waddada xaqa ee jannada lagu gaadhayo raalli aanshaha ilaahay lagu helayo qaybtaa ummadda ka mida rasuulku ammaanay waddadoodana u markhaati furay waa inuu maritaankeeda iyo barashadeeda uu ku dadaalo wallahu aclam waxka billahi tawfiiq wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala alih wasaxbih waslama tasliima kaiira bihadihi ilaa ywmi ddiin لماذا خوطب الشباب بالنكاح على وجه الخصوص المقصود بالسلف السلف ثار من سلف وإن رفضك الناس الأوزاعي البيروتي dadkii wanaagsanaa ee kaa horreeyey waddadooda mar walow dadku taa ha kuguba nacaanbe oo ha kugu colaadiyaane dheg ha u dhigin nicitaankooda iyo colaadintooda وإyاaka وآراء الرiجاaل وin زkrفوha laka bالqول iska ilaali ragga ra'yiyadooda iyo afkaartooda diin ha ka dhiganin walow hadal macaanba ha ku qurxiyaane hadalka macaani baطil ku qurxiya وفي زkrف الqول تزyin للbaطل والxaq qad yctarihi suء التacبيir qof baطil sheegaya ayaa ku sixraya mishaarnimada iyo aftahanimadu waxa weeyaan waa nooع min الsحr ka yihi rasuulku kama fi صaxiixayn min xadiiث cabdillahi bni cumar ina min albayaani lasxra jaءa rajulaani min almashriq fakhaطba faqala nabiyu sal lay waslam ina min albayaani lasxra marka hadalka baadilka ah ee lagu qurxiyey baadilka hadalka macaan lagu qurxiye iska ilaali ilaahay subxaanaه watacaala wuxuu sheegay ahlulbaطilku inay isticmaalaan hadal macaan kadalika jacalna likuli nabiyin caduwa shayaaiina alinsi waaljin yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukrafa alqawli guruura hadal la qurxiyey oo wax lagu dagayo ayaa shayaaiinu linsi waaljini ay wataan macahum sayf axyaana qaala alimaamu allaalakaayi hibat llah allaalakaayi fi kitaabi sharxi usul ictiqaad ahli الsuna waljamaca bidcadu lagun bay ku faaftaa albidca imaa bisayf aw bilmaal in xoog loo isticmaalo mansibka iyo mas-uuliyadda iyo madaxtinimada looga faa'iideeyo xoog lagu socodsiiyo ama bilmaal dadka in xoola la siiyo ahlu sunna laa yanshuruuna madhabahum bilmaal ku odhan maayaan tacaal macana nursilak ilaa jaamica jaamicad suudaana baan kuu diri doonaa kaalay tacaali macana naktub laka raatib xoogay mushahaara baan kuu qoraynaayo tacaal macana ma fi hada kul nebi maxamed sala allahu alay wasalam waa jirtay bacdu alafraad oo dicaafu liimaan ah min baabi taaliifi quluubihim inuu xoolo siin jiray laakiin taasi asal umay ahayn oo saxaabada markay yidhahdaan maa lana yaa rasuul allah rasuulka ilaahu maxaanu helaynaa ma odhan jirin madax dawladdanu dhisanaad madax ka noqon doontaan adiga wasiir baan ku magacaabi adiga agaasin baan kaa dhigi doonaa haakada baytulmaalkaan kuu dhiibi mu odhan jirin rasuulku sala allahu alay wasalam maa kaana yaquul lisaxaaba yacni amwaal baan idin siin doonaa ha dhow toole marka adduunyada laynoo furaan mid walba xoola siin doona maada kaana yaquulu lisaxaaba ida qaaluu maa lana ya rasuula allah kaana yaquul aljanna qofka meel fog baa lagu xidhaa oo uu hiigsado war waxaan maxaan ka helayaa dee waa diinoo ilaahay baad ku raalli gelinaysaa ilaahay haddaad raalli gelisana jannaad ka heli doontaa qofku lafiisa inuu shaqaysanayo waa inuu dareemo wey markaad manhajka aad ugu yeedhiso maaha inuu dareemo inuu adiga kuu shaqaynayo deeta maalmo kadib soo istaagu dhaha miyaad waa sidee xaggayga miyaad soo egin marka ahlu sunna yucallimuuna annaas macnaa laa ilaaha ila allah muxamedan rasuulu llah ila diintu labadaasay ku taagantay uma yatrukuunahu yashtagil linafsihi diiniyan wa dunyawiyan tana faraha laga qaadaya lafihiisa ha u shaqaysto diin ahaan macaashkiisa adduunyo iyo iyo aakhiradiisa labadaba isagoo ha u shaqaysteen nacam maa xukmu itibaaci salaf haddii laydin yidhaha ka hor miyaanay nagu filayn inaynu raacno qur'aanka iyo sunnaha salafkan maxaad ka daba wadaan mar walba aada leedihin calaa fahmi salaf nacam ya rijaal aye aye miyaanay nagu filayn alkitaab wasunna qur'aanka iyo xadiidkii rasuulku miyaanay nagu filayn maxaad ka daba wadaan saxaabe iyo taabiciin iyo atbaaciyo siday u fahmeen iyo siday ugu dhaqmeen iyo maxaad taa ka daba wadaan haddii lagu dhaa ka war nacam ya akhaana yani kitaabkiiyo sunnadu miaanaynu ugu filayn oo waddada saxda aanayna tusayn antum taxuumuun xawla aljawaab walaakinakum laa tusarixuun nacam ya rijaal haya cabdilqaadir nacam kitaabkiiyo sunnaha ummadda badankeedu iskuma haysato soo ma nin waliba qur-aanka iyo xadiiska wuu ogolayay kuwo axaadiista diidani waa jiraan qur'aaniyiin la yidhaahdo khawaarijtana qaar ka midi waa diidanay laakiin badanaaba ummaddu qur'aanka iyo xadiidka rasuulka cid diidaysaa ma jirto nin waliba wuxuu ka odhanayaa maxaa kuu diina haddaad tidhaa dee qaala allahu iyo qaala rasuulu marka iyadoo ummaddu qawlkii ilaah iyo qawlkii rasuulka inay wada haysato tilmaamaysa haddana inay qaybsanto oo saddex iyo toddobaatankii rasuulku uu sheegaya u qaybsanto maxaa kalifay alikhtilaaf fi lfahm waxaa la isku khilaafo waa maxay waa fahamka markaa kitaabkii iyo sunnadii aada qaada tideen khawaariji sibay u fahmeen oo murjia sibay u fahamtay oo muctazilaa si ufahantay oo jaamiyaa si ufahantay oo ashaacira oo maaturidiya oo suufiya qaadiriya axmediya rifaaciya tabliiqiya ikhwaaniya itixaadiya kayfa tafhamanta saaad u fahmaysaa marka kitaabki iyo sunnaha saaad u fahmi adigu sidii ibnu cabbaas baad u fahmi doontaa mise sidii maxamed ilyaas waxaad u fahmi kitaabka iyo sunnaha sidii cumar ibnu lkhadaab mise sidii xasan ulbanna kayfa tafham kitaab sunna yacni ninkii sidooda u fahma ayuunbaa fahamkii saxda haya soo ma mashaki baa kaaga jira saxaabadu fahamkii saxda ahaa ee qur'aanka iyo sunnaha inay iyagu hayeen sidii saxda ahayd ay u fahmeen rasuulkay la joogeen wixii ka ishkaal galana waa weydiinayeen ay fahmi waayeen sidaasi awgeed cumar ibnu lkhadaab radia allahu canh sida shaatibi ictisaamka uu ku sheegay ayaa waxa uu u tegay cabdillahi ibnu cabbaas wuxu uhi ibnu cabbaasow ummadda nebigeedu waa mid qura kitaabkeeduna waa mid qura qibladeeduna waa mid qura maxay ummaddu isu khilaafaysaa haddaba intaaba waa wadaagaane wuxuu yihi cabdillahi ibnu cabbaas yaa amiira almu'miniin innagu haddii aynu nahay saxaabada qur-aanku markuu soo degaya baynu goobjoog u ahayn wuxuu ku soo degay iyo wixii looga jeeday ayaynu inagu garanaynaa dabadeen waxaa iman doona dadaan taa ka war haynin oo qur'aanka ra'yigooda iyaga siday la noqoto u fasiran doona fa cinda daka yakhtalifuuna uma yaktatiluun saxaabadii ka war haysayna aan ku dayan ayaa qur-aankii fasiraya deetana dadka aaraadooda iyo cuquushooda waa kala duwanta waa iskhilaafayaan bul dee markay iskhilaafaanna birtay iska aslayaan waa islaynayaan waxaasoo shara qitaal iyo qatl iyo safku dimaa iyo mashaakil iyo ikhtilaafaat taawiilka tafsiirka baatilka ayay ka dhalatay sida ibnulqayim salaaxiqu lmursala uu ku tilmaamo marka maadaama dadka fahamkoodii qur-aanka iyo sunnaha ay fahmeen uu iskhilaafu kala duwanaaday fahamka saxdaa ee la hubaano uu yahay kii saxaabada iyo cid iyaga wanaag ku raacday ayaa mar walba aynu leenahay kitaabka iyo sunnaha waa in loo fahmo oo loo dabaqo sidii ay u dabaqeen ninkii wax kale markaa diin ka dhigta ama ra'yigiisa qur-aanka ku fasira ama xadiidka rasuulka sala allahu alay wasalam walam yataqayad bifahmihim walam yaqtadi bitaطbiiqihim faqad dala dalaala mubiina qala cabdullahi bnu mascuud radi allahu canhu man kana mustanan falyastana biasxaabi muxamed war qofka cid ku dayanaya u saxaabadii nebi maxamed ku daya buuri fainahum kanuu abara hadihi alummati quluuban ummaddan kuwii u qalbi wanaagsanaa bay ahayd qowm ikhtaarahum allah bisuxbati nabiyi sala allahu alay wasalam waa qoom ilaahay u doortay inay nebi maxamed saxaabadiisa ay noqdaan caqliyan waxaad ka warrantaa haddii aynu ku soconno magaalaynu ku soconnaa dad safaroo badan baynu nahay naxnu daahibuuna maala ilaa jibuuti jabuuti baynu ku soconnaa waddadii saxda ahayd ee jabuutina geynaysay ayaynu isku qabannay qole waxay idhahdeen taas miinaa ku aasan mid wuxuu leeyahay maya waa tii lagu badbaadayey taana libaax baa fadhiya taana shuftaa fadhida mid waliba waddooyinkii kaleo dhan wuxuu leeyahy waddooyin lagu badbaadaya maaha mid uu isagu calaamadsaday u leeyahy taasaa tii saxda ahayd iyadoo sidaa laysu hayo ayay qola waddo mareen waddadaa miinana kumay arag libaaxna ma fadhiyin shuftana may fadhiyin hadafkiiyo halkii ay u socdeenoo jabuutiya bay gaadheen markay jabuuti tagan bay nala soo hadleen waxay nagu idhaahdeen war waddooyinkaas faraha badan taasuunbaa saxa inta kaloo dhami waa miinaysan tahay iska ilaaliya iyadaan lafiina ugu goynay qofka caaqilkii muxuu samaynayaa waddadaa qoladaasi ay mareen ay ku badbaadeen unbuu marayaa mise wuxuu odhanayaa bal tan kale anigu tijaabinaya oo intaasoo taniba ay toobiye tahay oo ay ka dhowdahay anta alcaaqil maada tacmal hadduu marka tahay qof caaqila maxaad samaynaysaa waddadaa dadka adiga kaaga horreeya ay ku badbaadeen ayuunbaad maraysaa soo ma kuwa kale waad iska ilaalinaysaa haddaba saxaabadu waddadii ay mareen ay u mareen raadinta jannada iyo raaligelinta ilaahay ma ku badbaadeen mise kumay badbaadeen nacam ku badbaadeen imise ka midaa janno loo ballan qaaday alcashara almubasharuun biljanna meel baa janno loogu wada ballan qaaday tobanka kadalika khadiija guri jannada ku yaalla ugu bushaarey baa lagu yuri rasuulka oo buuq iyo qaylatoona aan lahayn wa kadalika xasan wa xusein sayida shabaabi ahli ljanna buu rasuulku sal slam cabdullaahi ibnu salaam saxaabigii la odhan jiray asalkiisu marka hore yahuudiga wa kadalika shamaas ibnu qays wagayruhu min asaxaaba cukaasha ibnu muxsin rasuulku sal alla alay wasalam uu yidhi anta minhum markuu sheegay sabcuun alf yadkhuluuna aljanna bigayri xisaabin walaa cadaab wa kadalika waxa weeyaan ahlu badrin qad gafara allahu lahum danbahum wa ahlu baycati ridwan wa qaala tacaala fi saxaaba kullihim wakula wacada allahu alxusnaa idan waddaday mareen waa waddo saxaabeed oo jannadii bay ku gaadheen marka waddo kaloo diineed ma dooranaysaa adigoo aan tood ahayn haddaad caaqil tahay abadan suurtagal maaha qof caaqili waddo kaloon toodii ahayn inuu doorto oo diin waxa weeyaan uu ka dhigto nacam saa awgeed baa mar walba waxaynu leenahay laabudda min alkitaab wasunna asaxiixa calaa fahmi salaf iyadoo loo fahmayo si ay u fahmeen loo dabaqayo si ay u dabaqeen saa awgeed bal u fiirso ilaahay namuu amrin kitaabkiiyo sunnaha oo qura inaynu raacno ilaahay wuxuu ina amray inaynu raacno saxaabada waynu ku raacano fahamka kitaabka iyo sunnaha iyo dabiqitaanka kitaabka iyo sunnaha qaala tacaala wasaabiquuna alأwaluun min almuhaajiriina walansaar hee wاladiina itabacuuhum biixsaan yaa la ammaanaya kuwii raacay almuhaajiriin walansaar wa kadalika rasuulku muxuu ihi calaykum bisunnatii ma halkaasu ku joojiyey hadduu intaa ku jooji laha nin waliba wuxuu sheegan lahaa inuu sunnadii rasuulka isagu ku taagan yahay muxuu rasuulku raaciyey sunati alkhulafaa alraashidiin almahdiyiin cadduu calayha binnawaajid wayaakum wamuxdathaati alumuur wakadalika qaala nabiyu sal lla ly slam iqtaduu biladayni min bacdi labada aniga iga dambeeya ku dayda buri rasuulka abi bakrin wa cumar labada ka dambeeya waa iyo rasuulka sal ly slam waa abu bakar iyo iyo cumar idan nusuustao dhami waxay leedahay selafka raaca saxaabada taabiciinta haulaai aladiina ahna allahu calayhim shahida lahum arasuul bilkhayriya waxaa lagu raacayaana waa fi fahmi nusuus watadbiiq alkitaab wasunna waana waxay ka mid tahay min almacaalim albaariza alati tamayaza biha ahlu sunna atbaacu salaf can gayrihim min ahli lahwa walbidac calaamadaha waaweyn bay ka mid tahay ee ahlu sunnaha dadka salafka raacay ay kaga soocan yihiin ummadaha kale ashcarigu wuxuu ka odhanaya ilaahay waxaan u sugaynaa sabca sifaat sifo kale ilahay uma sugayno maxaa kuugu daliila caqligiisuu daliil ka dhiganaya wuxuu ku leeyahay liannahu sifaadka kale sugitaankeeda waxaa ka dhalanaya tashbiih wmaada yaqulu salafi nuhbitu lilahi ma ahbatahu linafsihi aw ahbatathu lahu rusuluh maxaa kuugu daliila hadihi alaayaat walaxaadiid oo aayaadka iyo axaadiid haddii macno kale lagu fasiro ka waran may saas saxaabadu ay u daayeen baa loo daynaya fahamkoodaan anigu raacaya saxaabi weli sife awilay lama hayo ama sife ilahay sifaadkiisa ka mida diida aniga saxaabadiibaa ii markhaati furaysa ashcariyow yaa kuu markhaati furaya wa haaulaai thawriyuun الthawriyuun alxarakiyuun aلthawriyuun aladiina yascuna fi اlfitan yakhrujuuna calى اlxukaam khuruuj calى اlxukaam bay samaynayaan maxaa waxaan kuu kalifaya alxaakim facal waظalm waharab waa xamaasadiisa iyo caqligiisa ayaa manhaj u ah lakin maada yaqulu salafi yaqulu salafi qaala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam laa maa salluu ha ku bixina intay tukadaan laa xataa taraw kufran bawaaxa cindakum fiihi min allahi burhaan macanaa ummadda waxaa kala soocay ahlulxaq iyo ahlulbailka nin waliba qur-aanki iyo sunnihii waa sheeganayaaye kayfa yufhamu alqur'aan wasunna wa kayfa yatimu tatbiiq alwaxyayn halka lagu kala baydhayo waa halkaa weeye nacam darsigeenna cusub baabu taacati waliyi lmr dadka kii u talinaayay in la adeeco baabkii ka hadlaya weeye in laga amar qaato oo fi lmacruuf wanaagga lagaga amar qaato oo cidna macsiyo lagu addeeci maayo wax wanaagsan dadka hadduu faro waajibaad ama mustaxabbaad ama mubaaxaad dadka maslaxadoodu ay ku jirto iyo ummadda danteedu waa lagu addeecaya wa taxriimi alkhuruuji calayh in amardiido lagu sameeyo xaakimkii muslimka ahaa oo hub loo qaato lala dagaalamo xaaraantimaynta la xaaraantimeeyey buu baabkani ka hadlaya marka sayna hore u tilmaanay ahlu sunna laysuu bicaqlaaniyiin walaa biahli ahwaa maaha kuwa caqligooda ka dhigtay masderka ay diinta ka qaadanayaan maaha ahlulahwaa kuwa hawadooda raaca kuwa xamaasadooda ay hogaamisa maaha cid walba iyo sidii loola dhaqmayo alkafir waldaalim walfasiq walطaayic walطaalix walsaalix walxaakim walmaxkuum mid walba sida loola dhaqmayo iyo xukumka la siinayo minayna naakhud xaggaynu ka qaadanaynaa min kitaabi illahi wa min sunati rasuuli illahi sal lla alay wasalam wain khaalafat ahwaa'ana hawadeenna aba khilaaftabee masaaishaana waxaa ka mid a masaladan halkan aynu u baabaysanay oo ninka xaakimka ee fisqiga samaynaya ee dadka dulminaya haddaad naftaada dib ugu noqoto o aada weydiiso maxaad nafay ka yeelaysaa naftu waxay leedahay ninka sidaa samaynaya anuu ka amar qaadan maayo xaakim sharcigana uma arko haddaan meesha ka tuuri karan xoog kaga tuuri karana waan ka tuuraya dadkana waan ku diraya waan ku kicinaya haadihi waa imlaa'aatu nafs naftaadu waxay ku yeedhinaysa waa taa laakin maada qaala sharc sharcigu muxuu yidhi baa isweydiye maada qaala allah subxana wa tacala wamaada qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam qofka ilaahay jecel ee hawadiisa khilaafaya min ajli awaamir illahi subxaana wa tacaala iyo qofka xubullahi qalbigiisa aanu ku jirin ama uu ku yar yahay daciif uu ku yahay ee marka amarka ilaahay iyo hawadiisu ay iska hor yimaadaan hawadiisa raacaya amarka ilaahay khilaafaya meelahan oo kale ay kala baxayaan sabageed baa rasuulku wuxuu ku daray almunjiyaat waxyaabaha lagu badbaado markuu lahaa halaathun munjiyaat wa halaathun muhlikaat wa halaathun darajaat saddex waxbay halaagaan saddexna waxbay badbaadiyaan saddexna darajaa kor loogu qaada cidda samaysa saddexda waxa weeyaan munjiyaadka rasuulku wuxuu ku daray alqasdu fi alghadabi waalridaa ciddaad u cadhaysan tahay iyo cidda aad raalli ka tahayba inaanad cidna xadgudub ku samayn ee aad ku dadaasho alqasd sida sharciga waddada sharciga adigu inaad ka martid nacam can cabdillaahi bni cumar can inabiyi sala allahu alay wasalama qaala wuxuu yidhi alsamcu walaaca alsamcu maqalkii iyo wadaacatu yeelitaankii waa ka amar qaadashadii ah cala almari lmuslim waa mid waajib ku ah qofka muslimkaa fii ma axabba wixii uu jeclaado iyo wa kariha wixii uu karaahiyeystaba macnaa xaakimkii muslimka ahaa wuxuu xaq kuugu leeyahay oo waajib ilaahay kuu saaray ah inaad maqashid oo maqalka aada raacisid ka amar qaadasha iyo hoggaansa fima axaba wa karih adiga hawadaada marka la eego maaha maxabad iyo karaahiyadu tii sharciga ahayd adiga hawadaada marka la eegyo dabeecadda naftaada waxa uu ku amrayaa ha noqdo waxaad jeceshahay ama waxaad karaahiyaysanayso ee mar haddaanu ilaahay sharcigiisii khilaafsanayn inaad maqashidood ka amar qaadatid ood u hoggaansatid ayaa waajib ku saarana ilaa an yu'mara bimacsiyatin macsiya in lagu amro mooyaane faidaa umira bimacsiyatin qofkii muslimkaa marka macsiyo la amro ee xaakimkii macsiyo uu amro falaa samca walaa taaca macsiyadaa ka maqli maayo kuna adeeci maayo liannahu allihii subxaana wa tacaala taacadiisa waajibiyey ayuu caasiyey wallahu axaqu an yutaac ilaahay baana u mudan in la adeeco o an yucadam in la weyneeyo walaa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq siduu yihi rasuulku sala allahu alay wasalam muttafaqun calayh xadiidkani wuxuu ina amrayaa baaraka allahu fiikum ninkii xaakimka ahaa inta uu muslim yahay fisqi iyo dulmi derajadu doonayaba ha ka gaadhee wixii wanaaga ee uu ina amro haddaynu nahay dadka uu taliyo inaynu ku adeecno ayaa waajiba wixii xumaanu ina amrona ku adeeci mayno ugana dhigan mayno marmarsiiyo sidii isaga aynu ula dagaalami lahayn ee aynu ugu bixi lahayn rasuulkeenuna calayhi afdalu salaati watasliim xaakimku hadduu inoo wanaagsan yahay iyo hadduu inoo xun yahay xaakimku haddii uu yahay mid waddadii nebiga haya iyo haddii uu yahay mid waddadii nebiga sal lla ly wasalam ka leexsan laakiin weli muslimnimadiisa ay baaqi tahay inaynu adeecno ayaa rasuulku ina amray oo rasuulku wuxu uhi sayakuunu umaraa yahtaduuna bigayri hadyi wayastanuuna bigayri sunnati waxaa dabaday iman doona buri rasuulku kuwa ummadda u taliya waddadaydii mid aan aan ahayn bay hayaan hanuunkaygii mid aan ahayna wadda ayay ka dhigteen fiihim rijaalun quluubuhum quluubu shayaadiin fii jusmaani alins xukaamta waxaa ka mida kuwa xumaanta heerkay ka gaadheen qalbigoodu noqday qalbi shaydaan jidhkoodunbaa jidh bani aadama soo wax la yaabla maaha waxaan xadiidkaa u sheegayaa dadka qaarkood baa maanta waxay yidhaahdaan xaakimka layna amray wanaagga inaynu ku adeecno inaynaan la dagaalamin oo aynaan ku bixin dee waa xaakimka wanaagsan ee shareicadii wax ku xukumaaya ee cadaalada wax ku xukumaaya ee dadkiisa u roon ee aan faasiq ahayn ee awaamirtii ilaahay ku toosan dadkaasi hawadooda ayay ka hadleen kumay hadal wax sharciya iyo deliil nebi maxamed wuxuu leeyahy waxaa iman doona umaraa laa yahtaduuna bihadi walaa yastanuuna bisunati fiihim rijaalun quluubuhum quluubu shayaaiin fii juhmaani linsi xumaan heer bay ka gaadheen qalbigoodu qalbigii shaydaanka oo kale u noqday jidhkooduna waa jidhkii bani aadamka weli xudayfa ayaaba wuxuu yidhi xudayfe kayfa asnacu yaa rasuula allah in adraktu dalik rasuulka ilahu maxaan yeelaa kuwa haddaanu isa soo gaadhno kuwa noocaasi iyo sharka badan ee haddana ummadda u talinaya qaala tasmacu wa tutiic lilamiir ninka kuu taliya maqal oo adeec wa in daraba dahrag duu dhabarka kaa tumo wa akhada maalag oo xataa xoolahaaga uu qaato fasmac wa atic maqal oo yeel wixii macruufa weeye munkarka axaadiid kale ayaa tilmaantay inaan lagu adeecahayn marka xadiidku muxuu daliilu yahay xaakimkii mar haddii islaamnimadiisu baaqi ay tahay in kastoo uu xumaan iyo shar uu ka gaadhay wixii wanaaga waa lagu adeecaya wixii xumaana lagu adeeci maayo qaala shaikh lislaam ibnu taymiya raximah llah bitacliiq cala hada alxadiid fahada amru biاطaacati maca dulmi alamiir xadiidka waxaa ku sugan amar layna amro inaynu wanaagga ku adeecno isagoo amiirkii ah mid waxa weeyaan daalima wa kadalika waxaa kusoo arortay fi saxiixayn min xadiidi cabdillahi bni cabaas wuxu uhi rasuulku man ra'aa qofka ka arka min amiirihi shay-an amiirkiisii shay yakrahuhu uu nacayo oo u arkay inay sharcigii ilaahay uu khilaafsan yahay shayga amiirku uu samaynaya falyasbir calay ha u sabro fainahu man faaraqa aljamaca shibran famaata maata miitatan jaahiliya ninka jamaacadii jamaacada waxaa looga jeedaa xaakimkii muslimkaa iyo ummadda u talinayey ninka xaakimkii muslimkaa ka amar qaadan waaye amar diidda ku sameeya ee kursigiisa duullimaad ku noqda yidhaahdo meesha ayaan ka tuurayaa oo dhintay isagoo xaaladdaa ku sugan dhimashadiisu waa dhimasho jaahili buuhi rasuulku waayo jaahiliyadu may lahayn amiiray ka amar qaataan kullu waaxid amiiru nafsihi buu ahaa ma koo qura intaasoo amiir baa ka talin jiray mid waliba jilib iyo reer gooniya u taliyo marka xaaladoodii oo kale mid ku sugan ayuu noqonaya markaaynu ku baaqayno xaakimka muslimka wanaagga in lagu adeeco dadka qaarkood oon sunnada rasuulka iyo manhaju salaf aan aqoon u lahayn ayaa markiiba waxay kugu tuhmayaan inaad looyar u noqotay xukaamtii daalimiinta ahaa waxaa haulaa yunaafixuun wa yudaaficuuna can adalama kuwaasi waxay difaacayaan oo ay u doodayaanay looyarra u noqdeen xukaamtii dulmiga badnaa laysa alamru haakada yaa rajul arrintu sidaa ma aha bal waxaynu sidaa u samaynaynaa taacatan lilaahi wa taacatan lirasuuli haddaanu ilaahay sidaayna amri lahayn oonu rasuulku sidaayna amri lahayn maynaan yeelleen ila waynaga tilmaanay hawada nafteennu taa inay diidan tahay laakiin nukhaalifu hawa nafsina taacatan lilahi wa taacatan lirasuuli wuxuu yihi rasuulkeenu calayhi afdal salaati watasliim xadiidka waxa weeyaan saxiixa man aacanii faqad aطaaca allah wman casaanii faqad casa allah wman aطaaca amiirii faqad aطaacanii wman casaa amiirii faqad casaanii bu rasuulku sal lay slam idan markaad rasuulka adeecday ilahay baad adeecday markaad rasuulka caasidana ilahay baad caasiday waxaa kaloo rasuulku leeyahay amiirka ummadda u taliya xaakimka ummadda u taliya ninka wanaagga ku adeeca waa qof aniga ay adeecay marka aacatu rasuuli ilahi baynu doonaynaa ninka caasiye ka amar qaadan waaye ee ku baxaana yuu caasiyey annabiya sala allahu alay wasalam waayo rasuulka ayaa amray taacatahu fi lmacruuf wixii wanaagga waxa weeyaan in lagu adeeco oo lagaga amar qaato masalada labaad waxay tahay ummadda danteeda ayaa sidaa ku jirta oo xaakimka muslimka ee ummadda u taliya haddii wanaagga lagu adeeci waayo oo amardiiddo lagu sameeyo meeshu waxay noqonaysaa fawdaa meel aan kala dambayn aan lahayn oo ka daalimkaa kuu dulmiya cid ka ridda aan lahayn wa ya'kulu alqawiyu yaani addaciif ka xoogga badani ka taagta daran uu cuno bal meel aad u ashkatootaba haddaad weydo ka war wayna soo martay iminkana weli dad bay haysataa iminka nin hadduu ku caayo waxaad awood u leedahay hadda wax kale kugumuu samayn sabbaka bas wuu ku caayay deeshinkaad tegaysa waxaad leedahay ninkaasi wii aflagaadeeyaha layga soo qabto waa loo yeedhaya nin hadduu ku dhirbaaxo waar ii soo qabto hadduu xoolahaagii kaa qaato uu kuu soo celin waayo meelaad u ashkatootaad leedahay haddii bal meel loo ashkatoodaba la waayo ka war dadku ay sinaadaan ninka daalimka ilaahay aan ka baqanahayne faajirka ee faasidkaa ee awoodna isbidaya ayaa wuxuu doonaya yeelaya soo ma fawda deetana dhiiggii baa la daadinaya oo xoolihii bani aadamkaa la boobaya oo sharaftii iyo dumarkii baa la xalaashanaya dadka af soomaaliya ku hadlana maanta waxaan filayaa taa looga warrami maayo is'al almujarib walaa tas'al atabiib waa jarribeen oo waa soo taabteen sheekh yeman jooga ayaa wuxuu odhan jiray qofka doonaya inuu ogaado caaqibata alkhuruuj cala alxaakim falyas'al ahla suumaal cidhib xumada ay leedahay xaakimka oo dhibkiisa loo sabri waayo oo lagu baxo lala dagaalamaa dadka soomaalida la dhaha hawe ha weydiiba odhan jira ha ka waraysto iyagaa dhedhamiye oo baractical usoo taabtee innaga nadari bay nagu tahay oo weli maynaan waynu maqmaqlaynaa wayna weli xaqiiqada maynaan taawin nacam can ummi salamata ana rasuula allahi sala allahu alay wasalama qaala wuxu uhi satakunu waxaa ahaan doona umaraa aakhiru zamaanka kuwa dadka u taliya fatacrifuun afcaashooda wax ka mida waad garan doontaa inay sharciga waafaqsantay watunkiruun wax ka midana waad saluugi doontaanoo waa wax sharcigii khilaafsan faman carafa qofka ficilkoodaa xun garta ee qalbiga ka diidaa beri a qofka awood kala waaya ee intuu garto qalbigiisa ka diidaa waa qof lafihiisii u beri noqdayoo dee ajarba yaanu heline oo munkarba yaanu bedeline ugu yaraan lafihiisi u badbaadaya waman ankara qofka garashadii munkarkaa xagga qalbiga uu ka garta ee uu ka diidanaa ku dara inuu carabka ka diido salima waa badbaadaya walaakin hase yeeshee man radiya wa taabac ee alhaaliku ka halaagsamay man radiya waa ka afcaashooda xunxun raalli ku noqda oo wa taabaca ku raaca qaaluu waxay idhaha afalaa nuqaatiluhum oo nimanka noocaasi ah ee khayrka iyo sharka isku dhex daray ee afcaashoodii waxna shareecada waafaqsantay waxna ay khilaafsantay miyaanaan la dagaalamayn rasuulka ilaahay si aanu meesha uga tuurroo qaar wanaagsanoo saafiya aan u keenno waa hawadii naftayna hor u sheegayni naf markiiba naftu maxay ku odhanaysaa ka noocaasi siduu kuugu talinaya la dagaalanoo meesha ka tuur mid ka khayr badan oo wanaagsan keen muxuu rasuulku ugu jawaabay qaala sala allau alay wasalam laa rasuulku wuxuu uhi maya maa salluu munkar kastoo kaleba ha sameeyaane intay islaamnimadoodu baaqi tae weli ay tukanayaan lama dagaalami kartaan rawaahu muslim xadiidkan weliba waxaa ka sii xeel dheer xadiidu cibaada ibnu saamit wuxuu rasuulku saxaabada ka qaaday ballan cibaada ibnu saamit ballankaa isagoo inooga warramayo wuxuu yidhi wa an laa nunaasica alamra ahlahu ballanka rasuulku uu naga qaaday waxaa ka mid ahaa cidda ummadda talada u haysa inaanaan ku qabsan ilaa an tarow kufran bawaaxan cindakum min allahi fiihi burhaan bukhaariyo muslim baa warinaya goormaa talada lagu qabsan karaa oo meesha in laga tuuro la ysku dayi karaa rasuulku wuxuu ihi markaad aragtaan gaalnimo wax allaala wixii gaalnimo ka sokeeya ma bannaynayo xaakimka in lagu baxo wax allaala wixii fasaad iyo fisqi iyo munkaraad gaalnimo ka sokeeya uu sameeyaa xalaalayn maysa buu leeyahy rasuulku in lagu baxo lala dagaalamo horta kufri waa in la arko kufrigu ma aha waxaad adigu kufri u taqaano aduu dadkaad iskaga gaalaysiiso waa inuu yahay kufri le daliil cad ood uga hayso kalaamka ilaahay iyo kalaamka rasuulka cindakum fiihi min allahi burhaan maa in wixii adiga kula weynaadaba dadka aad ku gaalaysiinayso waa inaanu kufrigaasi ayn shay muxtamila oo la ysku khilaafay oo ma gaalnimo mise gaalnimo maaha laysku hayo oo nas cadna aan loo hayn waa inaanu noqon waa inuu yahay kufran bawaaxan gaalnimo cad oo laba aana isku haysan inay gaalnimo tahay weliba taa waxa raaca dee waa inuu xaakimku ku kufriyey ile horeaynu usoo sheegnay qofku isagoo kufri sameeyey inay dhici karto inaanu gaaloobin soo maaha mise waa la yaab taas suurtagal ma tahi inaad shay kufri ah ku hadasho ama aad samayso haddana aanad gaaloobin hal yumkin haada waayo limaada baanu qofku u gaaloobayn isagoo kufri ku hadlay ama kufri sameeyey a a hadduu jaahilka iyo ka hor waxaan inuu xaaraan yahay baanu ogey nacam bal ka warran kuwa yidhi sida ilaahay suurat lmaa'ida uu kaga warramay ayastatiicu rabbuk an yunazila calayna maa'idatan min asamaa ilaahay qudradiisii bay ka shakiyeen rabbigaa miyuu awoodaa ciisow inuu xeedho raashino samada nooga soo dejiyo ninka su-aashaa keena waa nin ilaahay qudradiisii ka shakiyo washaku fii qudrati illaahi kufrun laakiin lama gaalaysin maadaama ay juhaaliin qaar baa soo maray qaar geed ka barakaysanayo inuu waxtar iyo waxyeelahayo aaminsan qaar goor dhoweed soo islaamay ba waxay yidhaahdeen ijcal lana daata anwaad kamaa lahum daatu anwaad dee geed annaguna aanu ka barakaysanno noo samee soo kuwaniba geedka ay u leeyihiin rasuulku muxuu ku yidhi allahu akbar inaha sunan laqad qultum kamaa qaalat banuu israa'iil ijcal lana ilaahan kamaa lahum aaliha hadalkoodaas inuu gaalnimo yahay buu sheegay rasuulku oo uu ka dhigay inay yidhaahdeen ilaah noo samee aan ilaahay ahayn haddana lama gaalaysin jahligooda awgeed bal kii yidhi ka warran allahuma anta cabdii wa ana rabbuk ilaahaw addoonkaygii baa tahay ana rabbigaabaanay akhطأa min shidaة اlfarax bui rasuulku farxad awgeed buu halmaamay oo wuxuu islahaa waxaad tidhaahdaa ilaahayow addoonkaagii baanahay ana adna rabbigaygii baa tahay markaasuu isweydaariyey dee lama gaalaysin ila muu qastiin hadalka noocaasa inuu yidhaahdeen haddii lagu khasbo ka warran hadduu mutaawiliyu is leeyahy waxan waa bannaan tahay ka warran ribada maanta dadka qaarkood xukaamta ay ku gaalaysiiyaan dad culimo ah oo fuqaha ah ayaa akhta'u fiiha ku khaldamay oo oo yidhi waa xalaal riba albunuuk yuusuf alqardaawi riba albunuuk waa xalaal buu ku leeyahy mar buu risaalad ka qoray uu leeyahay yacni riba albunuuk waa caynu riba markii dambena wuxuu yihi fatwadaa waan ka murugoodi oo reer yurub muslimiinta yurub iyo amerika ku nool haddaan u fatwoon lahaa inay bannaan tahay guryaha iyo gawaadhida dhulkaa jooga iyagaa yeelan lahaa marka waaba xalaal buu la soo taagayay yataawal ma gaalaysiina laanna yataawal xaakimku muxuu kaga duwaya caalimka caalimkaaba waad u cudur daartay taawiilka ku xalaaleeyey ribada maxaad ugu cudur daari laaday xaakimka miskiinka ee jaahilka sidaa awgeed imaamu axmed xukaamtii reer banulcabbaas ee wakhtigiisa joogay kufri bay ku hadlayeen alkhilaafa alcabbaasiya oy taqriirinayeen oo dadka ay sanka kaga tolayeen ay ku sandullaynayeen kufrigaasi muxuu ayaa garanaya a alqowl bikhalqi alqur'aan wuxuu ahaa kufrigaasi waxay lahaayeen qur'aanku waa makhluuq waa wax ilaahay abuuray sida hadalka dadkaba ilaahay u abuuray haddana imaamu axmed raximahullah lam yukafirhum mu gaalaysin jahligooda awgeed kaana yusallim calayhim bilimaara assalaamu calayka ya amiira almu'miniin buu odhan jiray imaamu axmed ibn maxamed ibnu xambal fuqahaau baghdad baa u yimi imaamu axmed iyagoo yaacaya si yidhahaan miyaanad arkayn arrintu halkay marayso alaa tara hada alamr aladi tafaaqam su yihi maxaa dhacay bal nimankan qur-aanku waa makhluuq le ka warana kufriga ku hadlaya su yihi haye maxaad damacsan tihiin dee waxaanu kaala tashanaynaa inaanu nimankaa ka beri noqonno imaaradooda oo aanaan addeecin oo aanu la dagaalanno ukaadiye ukaadiye bu hi addimaa addimaa laa tusfikuu dima'akum wa dima'a almuslimiin maca dimaa'ikum waar dhiiggiina ha daadinina iyo dhiigga muslimiintaba sabra oo dulmiga iyo arrinta noocaasiya u sabra leanna xaakimka arrintaas samaynaya mutaawil buu ahaa kuwo culimaa baa ku yidhi sidanaa diintiya axmed ibn abi du'aad ayaa mufti u ahaa oo ku lahaa sidanaa diintiya marka marka laga kufran bawaaxan xaakimku wuxuu ku gaaloobay arrintu waa inay tahy oo qaamat calayhi alxuja xujadii ay ku qumta oo inuu kaafir yahay ay caddaatay lakin maa macnaheeda kullu man waqaca fi lkufri inuu isaguna kaafir yahay nacam maxay tahay haddaba sababta loo diiday xaakimkii lala dagaalamo oo lagu baxo limaada ayaa loo diiday awala innagu waxaynu leenahay waxaynu arrintaa u diidaynaa taacatan lilah wa taacatan lirasuuli illah xataa haddaynaan sababta garan lahayn nacam sabab kale waxay tahay sharka iyo dhibaatada iyo fasaadka ka dhalanaya ku bixitaanka xaakimka waynu ishaaraytaa culimaduna way sheegeen wuxuu yihi sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llah haddaan hadalkiisa idin akriyo